من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكن أولاد أصلين وأب وزاد ثلثه على قسم وجب waxaynu ku jirnay casabadii qaybahay casaba u qaybsanto waynu soo tilmaannay caasibun binafsihi ayuu inooga soo warramayoo waxaa inoo tilmaamay inuu qaadanayo wixii soo hadha saaxibulfaradku intuu intiisa qaatay kadib haddii saaxibulfarad aanu jirinna inuu wada qaadanayo markaa wuxuu inoo soo tilmaamay inankii umaydku dhalay inankii inankiisu dhalu awowgo ahaa aabbihii iyo awowgii afartaa ayuu inooga sheegay haddaba waxau halkana ayana inooga hadlayaa waxoogay marka ay kulmaan awowga iyo walaaluhu oo masale runtii adag hawl badanna ah xagga marka la joogo baabudhaxalka ayuu waxoogay inooga soo qaatay waana inuu haddii la yidhaha bal faahfaahin doonnaa in waxoogay ah anigoo idinka soo sawiraynaya kutubta ugu roon ee kutubta ka hadashay ee balballaadhisay si aa bal idinkuna usii kala sawirataan oo usii kala qaadataan wuxuu uhi wa in yakun hadday ahaadaan awowgii iyo kuwo kulmay awlaadu aslayni labada asal carruurtoodii macnaha walaalo xagga hooye xagga aabbaba ah wa ab ow ab ama walaalo xagga aabba una wasaada uu korana uluhu ulufkiisu calaa qasmin qaybsigii uu la qaybsan laha uu ka kordho wajaba ulukaasaa waajibaya waa id wakhtiga laysa fardun saaxibu fard aanu joogin ee aanu mucod ahayn ow ama yakuunu wuxuu noqon raaqaa bisudsihi suduskiisa ayuu noqon mid kore oo qaataa ow ama zaada waxa kordhay hulusul baaqii baa kordhay ow ama kaana wuxuu ahaaday dheeraadku filqismati baanu ahaaday fardun baana saaxibu fardin baana intaasoo dhan wujida la helay faljaddu awowgu yaakudu wuxuu qaadan alaxada intaa dheefda badan alajwadda ee wanaagsan ayuu qaadanayaa uma aqsim ilxaasila xaasilka u qaybi lilikhwati walaalaha u qaybi bayna jumlatihim duuduubkooda ugu qaybi lidakarin kii labaa waxaa u sugnaaday ka unhayayni kamaa liunhayayni wixii laba dhadig u sugnaaday oo kale ayaa kii labaa u sugnaaday waxau leeyahay sheekhu haddii ay kulmaan carruur ay meydkan labada asalba wadaagayeen aabbiyo hooyeba ay wadaagayeen waxa kulmay awowiyo walaale ay xagga hooye xagga aabba ka walaala yihiin ama ha labaadaan ama ha dhadigaadaan amaa xagga aabba uun awowiyo walaalo xagga aabbo amaa waabay isku jiraanoo walaalihii xagga hooye xagga aabbiiyo kuwii aabbo way isku jiraan laba xaaladood ayay yeelanaysaayoo inaan cid farad lihi aanay la joogin iyo inuu duufarad la joogo haddii aanu duufarad la joogin oo cid farad wax ku dhexashaa aanay la joogin laba arrimood tooda u roon buu leeyahayoo haddii la qaybsiga uu la qaybsadee walaal oo kale uula qaybsadaa ay u fiican tahayna iyaduu yeelan haddii maalka saddex meeloodoo meel marka loo qaybiye ay u fiican tahayna taasuu qaadan oo waa halkuu ina leeyahay wasaada uluhu calaa qasmin wajab haddii uu uludku muqaasamada iyo la qaybsiga uga kordho isagaa waajibaya haddii ay muqaasamada iyo la qaybsigu roon tahayna taasaa waajiba id laysa fard waa marka aanu duu farad la joogin haddiise xaaladda labaad uu duu farad la joogo kaa faradkani faradkiisuu qaadan inta soo hadhay awowgu wuxuu qaadanayaa ka badan sudusu tarika tarikadu saddeed lix loo qaybiyey mid ahaan ama markuu saaxiibulfaradku faradkiisa qaato waxaa soo hadha ulusulbaaqi iyo inuu muqaasamo la sameeyo oo ka waaxidin oo kale ula qaybsado kitaab yar baan markaa oo cuddatulbaaxith la yidhaahdo ayaan waxoogay sawira idinka soo qaaday si ay idinkuna ka sii kala sawirataan aan idinkana akhriya markaa qaybihiisa isagoo mid walbana suuro uu markaa iyo u sameeyey ishax hortuu markaa ay kulmaan awow iyo walaalo kuma soo aroorin kulanka awowga iyo walaalaha nas kitaabka qur-aanka iyo sunnaha toona sidaa daraaddeed baa culimmadu ay isku qabteen abubakar asidiiq iyo ibnu cabbaas iyo koox kaloo asxaabta rasuulka ka midoo dhowr iyo tobanaa waxay iyagu ku tegeen awowgu inuu aabbaha la mid yahay aabbuhu wuu xijaabi jiray walaalaho kamay soo agdhowaan jirin awowguna waa la mid bay yidhahdeen oo walaalihii wuu xijaabayaan sidaa waxaa qaatay madhabka abu xaniifa riwaaya madhabka imaamu axmedana oo laga war riwaaye axmed laga warinayaana way ku sugan tahay ibnu qayim iyo taqiyudiin iyo sidaasay ku wada tegayaan shaaficiyada qaarkood baa iyaguna sidaa qaatay madhabka labaad waxa weeye awowgu inaanu walaalaha ridaynin oo in badan oo asxaabtii ka mida oo khulafadii saddexda ahayd abubakar marka laga reebo ay ka mid yihiin ayaa iyaguna ku tegay inaanu ridaynin waana madhabka imaamu axmed iyo imaamu shaafici iyo imaamu maalik iyo in fara badan oo taabiciinta ka mida waa siday ku tegeen horta asalkiisa hore labadaa madhab ayaa ku jira ee in kacabin laga dhigo oo uu xijaabo iyo inaanu kacabin noqonaynin inaanu xijaabayna ay la dhaxlayaan haddaba isagoo hadal badan male haddii la yidhaha se madhabka abu xaniifaiyo wuu xijaabaya haddii la yidhaahdo iyada hadal badaniba ku iman maayo haddiise la yidhaahdo xijaabi maayo way wada dhaxlayaan siday u dhaxlayaan sidaa uu sheekhuba inoo sheegay laba xaalo ayuu marka hore leeyahay labadaa xaalo waxa weeye inuu marka horeba aanu cid farad wax ku dhaxlaysaa aanu la joogin waa mid ee ay awowga iyo walaalaho keliya u yihiin xaaladda labaadna waxa weye inuu saaxiibu fard la joogo oo mid kaloo faradli uu la joogo labada xaalabana haddana waxaa loo eegayaa inay walaalahani isugu jiraan kuwii aabbiyo hooye iyo kuwii aabbaba inay isku jiraan inay kuwii aabba un yihiin inay kuwii aabbiyo hooye un yihiin saddexdaa xaaladoodee kale ayaa loo sii eegayaa haddaba haddii aanu la jirin awowga iyo walaalaha cid farad lihi awowgu wuxuu leeyahay saddex xaaladood inay muqaasamada iyo inuu la qaybsado ka walaal oo kale ula qaybsanaa uga fiican tahay sulusulmaal waa wax goobanoo waa shan suuro keliyaba waa shan masalo ma badna ayagu waxa weeye awow iyo hal walaal dee labunbay ka dhiganayaan oo awowguna midunbuu qaadan walaalkuna midunbuu qaadan xoolihii awow iyo hal inan jaddun wa ukhtun masalada saddex baa lagu dhisay oo isna labuu qaadan inantaa walaashuna midunbay qaadan markaana muqaasamada ayaa u roon inay yihiin awow iyo laba walaalo laba hablood ay walaalo yihiin masalada afar baa lagu dhisayaa awowgu labuu qaadanayaa labada habloodna middina mid bay qaadan masalada afraad waa awow iyo saddex walaalood shan baa masalada loogu dhisay awowgu laba ayuu qaadan saddexa soo hadhayna inantiba hal mid bay qaadan masalada shanaad waxa weeye awow inan walaalo iyo inan ay walaal yihiin maydka masalada shan baa lagu dhisay awowgu labuu qaadanaya walaalkuna labuu qaadanaya inantuna hal bay qaadanaysaa shantaa masalo waa markii aanu haddaduufara la joogin waxaa u khayr badan muqaasamada iyo inuu la qaybsado ka akhin oo kale siduu walaalkoodoo kale yahay inuu la qaybsado ayaa u dheef badan waa shantaa masalo oo mid lixaad ma laha waxaana yacnii daabidkeedu yahay waa marka ay labanlaabka awowga ka yar yihiin labanlaabka awowga markay ka yaraadaan muqaasamadaasaa u khayr badan taasi waa mid xaaladda labaadna waxa weeye waxa u sugu mid ah inuu la qaybsado ka akhin ula qaybsado iyo inuu ulusulmaal qaataa way u siman yihiin taasina waxaa lagu soo koobaa saddex suuro keli ah awow iyo laba walaal masaladaa saddex baa lagu dhisayaa awowga hal buu qaadan labada walaalna midba mid buu qaadan haddii ulu la yidhaahna midun buu qaadan haddii muqaasamaan la yidhahna midun buu qaadan markaa muqaasamadii iyo ulusulmaalkii ayaa u sinmaya waa mid ta labaad waxa weeye awow iyo walaal iyo laba walaalood waa awow hal walaal laba walaalood masalada saddex baa lagu dhisi lixna way ka ansaxaysaa awowgu lixdaa wuxuu qaadanayaa laba walaalkuna wuxuu qaadanayaa laba labada habloodna midiiba mid bay qaadanaysaa masalada saddexaad ee ayana saddexda masale ay u sinmayaane waa awow iyo afar walaalood masaladu lix bay ka ansaxaysaa awowgu laba ayuu qaadan inan walibana mid bay qaadanaysaa haddii la yidhaahdo uluna waa sidaa haddii muqaasamo la yidhahna waa saasoo way u siman yihiin taasna waa saddexdaa masalo daabidkeedu ayagana waxa weeye inay walaaluhu yihiin awowga labalaabkii tii horena waxayd awowga markay labalaabkii ka yihiin iminkana waa markay awowga labalaabkii yihiin xaaladda saddexaad waxay noqonaysaa inay awowga u khayr badato ooy u fiicnaatay u dheef badato inuu ulusulmaal iska qaato oo walaalaha iskaga dhex baxo taas suurooyinkeedu ma koobmaan laakiin daabid bay leediya wax ururiya oo waxa weeye walaaluhu inay labanlaabkii ka badan yihiin mar hadday labanlaabkii ka bataan keliya isaga waxa ururan ulu intuu qaata inuu halkaa ka baxo walaaluhuna waxa kale ay qaataan miaal ahaan waa awow iyo shan hablood oy walaala yihiin masaladu lix saddex bay ka dhismaysaa shan iyo tobanna way ka ansaxaysaa oo marka hore marka aad saddex ka dhisteed awowga mid siiso laba ayaa waxay ku soo dhex dhacayaan shan hablood oo walaala ah markaa u qaybsamaysee shantii cadurhuustoodii baad masaladii ku dhufanoo shan iyo toban bay tegaysaa shan iyo tobankii isagu shan buu qaadan inan walibana waxay qaadanaysaa laba mihaal kale awow iyo saddex ay xagga walaala ah masaladu saddex bay ka dhismi sagaalna way ka ansaxaysaa oo marka hore intaad saddex ka dhisaabaad awowga hal siin saddexdii walaalood baa laba saddexdii walaal ayaa waxaa ku soo dhex dhacaya laba u qaybsan maysa cadaruustoo saddexa ayaad saddex ku dhufanoo sagaal bay tegaysaa markaa awowgu wuxuu qaadanayaa saddex walaalihiina mid waliba wuxuu qaadanayaa laba halkaa waxaynu kaga baxnay marka aanu duufaradla joogin waxaynu yidhi shan meela iyo saddex meela iyo laba meela waa tobankaa masaleynu ka sheegnay marnabana ulud ka nuqsaami maayo haddiise awowga iyo walaalaha asxaabu furuud ay la joogaan ayada xaaladahooda maxay noqonaysaa waase ayo asxaabulfuruudka ay suurtagal tahay inay la kulmaan awowga iyo walaalaha horta asxaabulfuruudka ay suurtagal tahay awowyo walaal inay la kulmaan waxa weeye zawjka iyo zawja iyo hooyada iyo ayeyda iyo inanta u dhalay iyo inanta uu awowga u yahay inankiisu dhalay waa lixdaa kuwa ay la kulmi karaan haddaba marka ay lixdaa cid ka midii la kulanto awowgii iyo walaalihiina joogaan imise xaaladood bay yeelanayaan marka u horrayso horta afar xaaladood ayaa meesha soo gelayaa midi waxa weeye faradiyaalkii ama nasiibyadii ayaa maalkii ama masaladii o dhan wada qarqinaya tusaale ahaan mayd baan intoo wuxuu ka tegay inanuu dhalay iyo inanuu awowu yahay iyo ayeydii iyo awowgii iyo walaal ay xagga hooye xagga abba ka walaal yihiin masalada lix baa lagu dhisayaa bintada inantanuu dhalay nis bay qaadanaysaa waa saddex bintulibniguna dee sudus bay qaadanaysaa waa tanu somra tegmilata ulusayn bay isla noqonayna waa afar jaddaduna sudus bay qaadanoo hala awowgana hal baa u soo hadhaya isagana sudusa akhi markaa waa u dhacaya meesha waa u ka baxaya mar haddii ay asxaabulfuruudka ay qarqiyeen wuu dhacaya akhu masalada labaad inay fardiyaalka ka soo hadhaan sudus wax ka yare sudus wax ka yar masalan islaam baa dhimato waxay ka tagtay odaygeedii sawjkeedii inan ay dhashay inan ay ayeyow tahay inan ay inankeeda dhalay ayeyow tahay awow iyo walaal masaladu labiyo toban bay ka dhismaysaa zawjku rubucoo saddexaad u yeelan bintaduna nis bay yeelanaysaa waa lix bintulibniguna sudus bay yeelanaysaao waa laba awowgana sudus baa u sugnaadoo laba ah isagii baaba mid ka dhiman yahay marka laysu geeyo saddex iyo lix waa sagaal suduskii ay bintulibniga qaadanaysoo laba ah waa koob iyo toban isagii baaba laba suduso doonaya mid baa ka dhiman idan markaa masaladii waa loo cawlayaayo saddex iyo toban ayaa masaladii cawl ahaan lagu gaadhsiinayaa masalada saddexaad waxa weeye inuu sudus keligii soo hadho xaalooyinkaa saddexdaah aynu sheegnayba aynu iminka ka soo hadallay awowga waxaa la siinayaa suduskiisii walaaluhuna way dhacayaan keliya hal masalo oo agdariye la yidhaahdo ayaanay dhicin ee ukhtada iyada faradkeedii niska ahaa loo qadaraa laakiin intaa kale way dhacaan xaaladda afraad waxa weeye inuu soo hadho dadkii faradka lahaa intay faradyaalkoodii qaateen kadib ayaa sudus wax ka badan baa soo hadhay marka ay taasi timaaddo awowga iyo walaalaha toddoba xaaladood ayay marayaan saddex arrimood ayaana awowga la doorgelinaya inuu muqaasamo la sameeyo ka akhin ula qaybsado marka faradkii baxo in ulusulbaaqi u khayr bato in sudusu jamiicilmaal u khayr bato iyo qaaray u sinmayaan waay kow waa masalada hore inay muqaasamadu noqoto mid u dheef badan misaalkeedu waxa weeye islaam baa dhimatay waxay ka tagtay odaygeedii awowgeed iyo walaasheed masalada lix bay ku dhismi zawjku wuxuu yeelanayaa nis oo saddexa awowga waxa u dheef badan muqaasama oo inuu laba qaato imika ila inanunbaa la joogtee inuu muqaasamo siiso laba qaato inantuna ay hal midun qaatoo ka akhin sidii walaalkeed lidakari misal xadulutayel ay u qaadanayeen oo kale inuu walaaloo kale un maanta noqdo oo isna laba qaato ayana ay mid qaadato masalada labaad inuu sulusulbaaqigu inta soo hadhay markuu faralku baxo sulusulbaaqigoodu u dheef bato awogoo muqaasamada iyo sudusu jabiicilmaalba uga khayr bato waa maxay ruux baa dhintoo wuxuu ka tegey ayaydii iyo awowgii iyo shan walaala ah ay walaala yihiin masaladu lix bay ka dhismi ayaydu sudus ayay qaadan markaa sulusulbaaqi dee shantaa ka bixi maaye makhrajkaa sulusulbaaqiga ayaad ku dhufan aslu masalihii oo lixa siddeed iyo toban ayay markaa tegaysaa siddeed iyo tobankaa ayaa ayaydii ay saddex ka qaadan shan iyo tobanbaa soo hadho oo ulusulbaaqi oo shan ah ayuu isagu qaadan inta soo hadhay oo tobanana walaalihii baa midba laba uu qaadanayaa taasina waxa weeye waa marka sulusulbaaqigu uu khayr badan yahay masalada saddexaad sudusu jamiicilmaal maalka dhammaantii suduskiisa ayaa u dheef badan misaalkiisuna waxa weeye islaam baa dhibaato waxay ka tegtay odaygeedii iyo awow iyo ayeeyo iyo saddex walaal oo ay xagga hooyo xagga aababa ka walaala yihiin masaladu lix bay ka dhismi zawjku nisoo saddexa buu qaadan ayayduna sudusoo halabay qaadan awowgana waxa u dheef badan inuu sudusu jamiicilmaan maanta qaato oo mid ah baaqigana ikhwada ayaa markaa yeelanaysaa markaa zawjigii marka saddex la siiyo awowgiina mid ayadiina mid mid baa ku soo dhexdhacaya markaa saddexdii walaal saddexdoodaad markaa lixdii ku dhufanoo siddeed iyo toban ayay tegaysaa siddeed iyo tobankaa zawjku sagaal buu qaadanaya awowguna saddex iyayduna saddex saddex baa soo hadhayo saddexdii walaalaha ayaa midba mid qaadanaya masalada shanaad masalada afraad waxa weeye inay u sinma waxaa la yidhi taasi waxay suduud jamiicilmaal baa u fiican masalada afraadna waxa u siman inuu muqaasamo la sameeyo ka akhin ula qaybsado iyo ulusulbaaqiga u siman miaal ahaan odaybaa dhinto wuxuu ka tegay islaantiisii iyo awow iyo laba walaalo ah laba ay walaala yihiin masaladu afar ayay ku dhismi zawjadu rubucoo halkaas halabay qaadan saddexda soo hadhay awowga hadduu hulusulbaaqi doonana waa hal hadduu muqaasamo doonana dee laba walaal baa la jooga waa haluun idan markaana waxaa u siman muqaasamo iyo ulusulbaaqi baa u siman masalada shanaad waxa weeye inay u sinmaan muqaasama la qaybsi iyo suduusu jamiicilmaal baa u sinmaya misaalkeeduna waxa weeye islaam baa dhimatoo waxay ka tegtay odaygeedii iyo awow iyo ayeeyo iyo walaal masaladu waxay ku dhismi lix zawjku wuxuu qaadan nis oo saddexa ayeeyaduna waxay qaadan sudus oo hal ah awowgii hadduu sudus doonana waa hal hadduu muqaasamo doonana waa hal yacni markaa waxaa u siman muqaasamadii iyo sudusu jamiicilmaalkii ayaa u siman hadduu muqaasamo doonana waa le hadduu doonooyin sudus jamiicilmaalla waa haluun masalada lixaad waxa weeye inay u sinmaan sudusu jamiicilmaal iyo sulusulbaaqi baa marna u siman misaalkeeduna waxa weeye saamaa dhimato waxay ka tegtay odaygeedii iyo awow iyo saddex walaalo ah saddex ay walaal yihiin masalada lix baa lagu dhisayaa zawjku wuxuu qaadanayaa saddex oo nisa waxa markaa awowgii u siman sudusu jamiicilmaal hadduu doonana waa hal hulusulbaaqi hadduu doonana waa hal oo dee saddex baa soo hadhay ayagaana muqaasamada uga fiican marka waa zawj iyo awow iyo saddex walaala zawjku nis buu qaadan baynoo saddexa awowgana sudus jamiicilmaal iyo ulusulbaaqi baa u fiican muqaasimihii sudus jamiicilmaalba ayaa uga fiican ulusulbaaqi ayaa ugu fiican taasina waa mid masalada toddobaad waxa weeye inay saddexda arrimoodba u sinmaan muqaasamada ulusulbaaqiga sudusu jamiicilmaal saddexduba inay u sinmaan taana waxaa lagu miaaliyaa zawj islaam baa dhibato waxay ka tegtay odaygeedii iyo awowgeed iyo laba walaalaah masaladu lix bay ku dhismaysaa zawjku saddex buu qaadan awowga hal buu yeelan hadday muqaasamo noqoto hal buu yeelan sudus jamiicilmaal hadday noqoto hal buu yeelan ulusulbaaqi hadday noqoto hal buu saddexdiiba way u simayiin markaa saddexdiiba miaalkaa way u siman yihiin markaa toddobadaa masalo ayay halkaasina noqonaysa iyo afartaa xaaladoodii ka horreeyey marka uu duufarad la joogo waxaynu afar xaaladood inay furuudda oo dhan wada qarqiso inuu sudus wax ka yaray inuu inuu soo hadho inuu sudusuun soo hadho oo intaba ay walaaluu dhacayeen oo ay awowgana suduskiisa loo dhammaystirayeen haddii in ka wax ka badan masalada afraad soo hadhaan suduskana toddobadaa xaaladood ee aynu soo tilmaannay ayaa gelayaa tii hore ee marka uu duufral'aanu la jooginna toban suuro ayaynu ayadana ka sheegnay markaa taas ayaydun haddii aan la yidhaah ay ku wada qoran yihiin macasuuladooda waad kala sawiran doontaan haddii aan la yidhaahdo haddii aynu dib ugu noqonno haddaba matnigu wixiuna lahaa wuxuuna yidhi wain yakun wain yuujad haddii la helo ama ay kulmaan il awoobaynu soo hayni moogtay falabu faljaddu lahu wain calaa awoobaynu soo hayni wain yakun awowgii haddii uu noqday ijtamaca mid kulmay huwa isaga iyo awlaaddu aslayni aabbe iyo hooyo walaalo ay wadaagaan wa abun ow abun ama kuwa ay aabbe keliya ay wadaagaan oo wasaada uluhu ulus inuu qaata ay korodho calaa qasmin qaybay uga korodho inuu la qaybsamo waxa uga kordhay inuu ulus qaato waxay waa markay mileynkii ka badan yihiin ee awowiye shan walaalaa iyo noqdaan awowiy shan wax ka sii badan wajaba uluskaasaa waajibaya hadday muqaasamadu u khayr badan tahayna oo shantii suuraynu sheegnayna ayadaa waajibaysaa iyo saddexdii suuray u sinmayeen id wakhtiga laysa fardu saaxibu fard mid farad wax ku dhaxlaa aanu joogin weeye ow ama yakuunu wuxuu noqon raaqaa bidsudsihi suduskiisa mid kore oo fulo suduskiisa ayuu qaadan sudus buu qaadan oo markaan aan duu faral joogin ulu kama dhaco markaan duu farallo joogana walaysa canhu naasilan bixaalin siduu lahaa suduska ma hoos maro oo ama yakuunu raqaabi sudsi suduskiisa ayay zaa'idkiiyo dheeraadkii noqonoo suduskiisa ayuu qaadan oo yakuunu dheeraadkii yakuunu raqaa yacni wuxuu kori oo dheeraadku noqonaya bisuduska ow ama zaadda waxaa kordhay ulusulbaaqi ulusulbaaqigiibaa u kordhay markaana ulusulbaaqigu qaadan ow ama kaana waxaadi dheeraadku fi lqismati la qaybsiga walaalo kale ula qaybsado fardun baana duu fardin baana intaasoo dhanba wujida la helay faljaddu awowgii yaahudu wuxuu qaadan alaxad ka dheefda badan alajwada ee wanaagsan ayuu qaadan oo ama ulusulbaaqi ah ama muqaasamo ah intaa haddii markaa la waayana suduskiisaasu qaadanayaayo marnaba aanu ka dhacaynin uma qsim ilxaasila wixii xaasila u qaybi lilikhwati walaalihii bayna jumlatihim duuduubkooda ayaad ugu qaybin lidakarin kii labaa ka unayeni kamaa liunhayeni labadii dhadegaa wixii u sugnaaday ayaa kii labaa u sugnaaday waa marka ay yihiin walaaluhu ama kuwo ashaqaahoo keliya ama kuwo li'aba una yihiin laakiin marka ay labadoodii ku kulmaan masale kalea halkaa ka sii baxdoo waxaa la yidhaahdaa markay buntirsi taagan tahay awowga la cidhiidhiyayana walaalahan aabbo waa la soo gelinayaa marka awowgu baxe ee la cidhiidhiyana walaalihii ashaqadaha unbaa qaadanay oo kuwii kale way iska tegayeenoo iyagaa xijaabaya laakiin awowga yani way usoo tirsanaya waxana intaasoo walaala baranay markay isagii cidhiidhiyaan ay kaxeeyaan ayay kuwana shaqadaa u keligii qaadanayaan markaa taa iyada kamaynan hadlin uma qsimi ilxaasila xaasilka u qaybi lilikhwati walaalihii laba walakhawaati baa meesha ku jira iyo walaalihii dhadigaa bayna jumlatin duduubkooda ugu qaybi lidakarin kii labaa ee walaalaha ka mida waxaa u sugnaaday ka unhayni kamaa liunhayni laba dhadig wixii u sugnaaday oo kale ayuu qaadan sidii oonu awow meeshaba joogin oo kale ayay wax u qaybsanayaan halkaa inoogu jooga haddii laydha waayo waxaa layga codsaday intaan dhaxan